alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcala alihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray sujuudu saawigii wain sahaa haddii uu saawiya qofkii tukanayey saawayni laba saawi ow agtara ama wax ka badan kafaahu waxaa ku filan liljamiici dhammaan waxaa u kafaynaya sajdataani laba sujuudood oo keliya ayaa u kafaynaya wain sahaa hadduu saawiya khalfa alimaami imaamka dabadiisa hadduu saawiyana lam yasjud ma sujuudayo ee wain sahaa imaamuhu imaamkiisu hadduu sujuudo taabacahu fi sujuudi sujuudda waa ku raacaya ee wain taraka alimaamu imaamku hadduu ka tago sajada isagu waa sajada almaamuumu maamuumku waa sujuudaya ee wain sabaqahu limaamu biragcatin imaamku hadduu hal ragcad kala horeeyo oo fa sajada macahu uu la sujuudo acaada waa soo celinayaa fii aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeeda waa soo celinayaa fii qowlihi aljadiid qowlkiisa markaa imaamka jadiid haddii aynu qabanno aynu ku soconno walaa yuciidu sooma celinayo fii qowlihi alqadiim qowlkiisa qadiimkaa haddaan qabanno ma soo celinayo waxau sheekhu leeyahay haddii uu qofku saawiyo hal saawi ama wax ka badan ayuu sahwiyey waxa uu ku sahwiyey markaa ama wuxuu ka tegay ha ahaado ama wuxuu markaas la yimi oo aan la ogolayn ha ahaadee haddii uu hal saawi iyo wax ka badan laba iyo wax ka badan haddii uu qofku jeer sahwiyo waxa ugu filan dhammaantood laba sujuudood oo sujuuddii salaada oo kale ah ayaa ugu filan maxaa yeelay dhowr xadiid oo aan soo marnay qisadii dulyadayn iyo khirbaaq ninkii la odhan jiray qisadiisa yacnii nebigu dee wuxuu saawiyey dhowr saawi ayuu saawiyey oo waxaa ka mid ahayd masalan waa salaam naqsay laba ragcadood markuu tukaday waa socday waa hadlay qibladii buu u daba jeediyey haddana waxaasoo dhan isagoo la yimi nebigu laba sujuudood keliya ayuunbuu ku gaabsaday midda labaad saawigu dee wuxuu la mid yahay bay yidhahdeen axdaasa oo kale haddii dharka qofka dhowr xadas ay ku kulmaan waa isgudagalaysay oo tii ayuunbay markaa la mid tahay oo sawigeenna way istadaakhulayaayoo laba sujood keliya ayuunbaa ku filan waxaa kaloo yidhaahdeen waa faa'iidada ay leedahay dibdhigan loo dibdhigay salaada aakhirkeeda waxaa la doonayaa wixii sahwi uu qofkani soo galay oo dhan markaa ugu dambaysa ee salaadda uu ka sii baxayo uun inuu markaa sujuudu sahwigii uu la yimaado marka xadiid baa jira ay abu daawuud warinaya iyo ibnu maaja iyo warinayaan axmed iyo bayhaqi oo sanadkiisuna xasan yahay likulli sahwin sajdataani sahwi kasta laba sujuudood baa u sugnaaday marka waxay yidhaahdeen macnaha waxaa looga jeeda waa caddayn wixii dartii loo sujuudayey ama ha yaraade sahwigaasi ama ha badnaadee likulli dambin tawba waxay ka dhigantahay xadiidkaasoo kale bayhaqi uu soo saaray ee dembi kastaa tawba ayuu leeyahay macnaha towbadu dembiyaalka qaarkoodun kuma gaara oo qaarun markaa qaarna ku gaar maaha qaarna ma laha maahae waxaa loo jeedaa dembiyaal o dhan halkana waxaa looga jeedaa sahwi kastaa noocuu doona ha ahaado laba sujuudood ayuu leeyahay oo kabaya haddaba wuxuu sheekhu yihi haddii uu qofku sahwiyo imaam isagoo ku daba tukanaya ayuu ma'muumkii sahwiyey lam yasjud isagu ma sujuudayo oo imaamka ayaa ka xambaaraya sujuudda waxaanay u daliishadeen xadiidu taariqudni warinayo ibnu cumar laga warinayo sanadkiisana la daciifiyey laysa calaa man khalfa alimaami sahwun qofka imaamka daba jooga sahwi laguma leh oo macnaa inuu sahwigiisa u sujuudo laguma leh فإda sهل الإmam فعalayh وعlى man khalفه laakiin imaamku hadduu sahwiyo imaamka korkiisa iyo ciddii ka dambaysee maamuuminayda ku daba xidhmaydba sahwigii korkooda waa yahayo sujuudi waa laga rabaa midda labaad mucaawiyata bnu اlxakam xadiidkii صaxiixa ayaan isagana soo tilmaanay dee salaada dhexdeedii ayuu hadlay nebigu haddana muu farin inuu markaas sujuudo muu farin marka imaamka ayaa ka xambaaraya ayay yidhaahdeen hadduuse sahwiye imaamku intii uu ku xidhay ayuu sahwiyey ama intaanad kuma xidhan ka hor ayuu sahwiyey sajada ama taabacahu fi sujuudi sujuudda markaa waad ku raacaysaa masalan imaam kaa horreeyey oo kaa hor xidhay ayaad u timid intaan aanad ku xidhanninna wuu sahwiyey ama intii aad ku soo xidhatay ayuu isagu sahwiyey adigu maad sahwin taabacahu fi sujuudi horta sujuudda waad ku raacaysaayo marka uu imaamkaasi markaa sujuudo haddii uu sujuudo waajibna waad ku raacaysaa haddii aanad markaa ku raacinna ood camdi uga hadha adoon kala goosaninna salaadaadii markaas way buraysaa oo nebigu sala allahu alayh wasalam xadiidkii saxiixa waa kii ahaa faidaa sajada fasjuduu marka uu imaamku sujuudo imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydee marka uu sujuudo la sujuuda haddaba fain taraka limaamu imaamkiibaa iskaga tegay sujuudu sahwigii waa salaama naqsaday salaaddii oo wiyuu ka baxay camdi iyo sahwi midkay doontaba ha ahaatee imaamkii waa iskaga tegey fasli dheerna waa soo kala dhex galay sajada almaamuumu maamuumku isagu waa sujuudayaayo maxaa yeelay dee waxaad ku kabaysaa khalalkii iyo dhinaanshihii salaadiisa soo gaadhay ee salaadda imaamkee uu ku xidhnaa ka soo gaadhay ayuu markaa kabayaa ilaa khalalkaa salaadda imaamka ku yimi adigana waa kuu soo gudbayaa maadaama imaamkii markaa uu sujuudi waayey adiga ayaa markaa sujuudaya si aad isaga kabto khalalkaa iyo dhinaanshaha kaaga yimi sahwiga imaamka waxaa kaloo sheekhu yidhi haddii uu imaamku kala horreeyo hal ragco ayuu kala horreeyey ama salaadu rubaaciyaata ama hulaayiya ama hulaasiya midkay doonta waa kuwii afartaa kuwii saddexa kuwii midkaa midkay doonta waatee hal ragcu kaala horreeyey fa sajada macahu ama wa sajada macahu kadibna waa la sujuudayoo sahwi imaamka ku yimi intuu ku xidhay ama intaanu ku xidhaninba sahwi ku yimi ayuu imaamkii u sujuuday maamuumkiina waa la sujuudo waa raacay acaada maamuumku waa soo celinayaa sujuud sahwiga fii akhiri salaatihi salaadiisa akhirkeeda ayuu soo celinayaa fii qowlihi aljadiid haddaan ku soconno qowlka imaamka ee cusub haddaan ku soconno salaadiisa akhirkeeda macnaha markuu hal ragca soo dhammaysto dib ayuu soo celinayaa ogoday imaam baad ku xidhatay imaamku hal ragcuu kaala horreeyey halkaa ragcadu kaala horreeyeybaa uu ku sahwiyey ama intaad ku xidhatayba waa sahwiyey dabeed ha dhowta markuu imaamkii atixiyaadkii u fadhiistay dambe ayaa ogoway adiga hal ragcaa ku hadhane markuu atixiyaadkii dhammeeyey buu sujuudo sujuuda sahwigii buu sujuuday maamuumkiina waa raacay oo waa la sujuuday ha dhowta haddaba acaada fii aakhiri salaati maamuumkani marka uu kaco ee uu halkii ragcadee u dhinayd uu soo gudanayo ee uu isaguna markaa atixiyaadkiisa ugu dambeeya ayuu sujuudu sahwigii sahwigii imaamkii xataa uu kalaba horreeyey sahwigiisii sujuuddeedii aakhira salaatii buu soo celinaya fii qowli ljidi haddaan qabano maxaa yeelay khalalkaa salaadda imaamka ku yimi dee salaadiisana waa soo gaadhay oo dee labadoodii salaadood baa isku xidhan oo salaaddiisiiba salaadda imaamka ku xidhan inuu kaba ayay markaas ayada sujuudisaawigii lama yimaado uu sujuudisaawigii la yimaado dee sujuudisaawigana maxalkiisu waa akhirka salaada markaa salaadaada akhirkeeda markaad joogto ayaa adigu inaad saawigii la timaado sujuudisaawigii oo khalalkii allah kaga yimi aad iska kabto adiga xilligaasaa laga rabaa tan hore aad imaamka la sujuudayna waxay noqonaysaa un lilmutaabaca raacidaad markaa imaamka ku raacaysay unbay noqotee adiga sujuudisaawigaaga maxalkiisii kaaga yimi xagga imaamka waa salaadaada akhirkeeda iyo markaad ragcadda soo dhammaysato kan horena imaamka ayuunbaad ku raacsanayd sidaas ayay leeyihiin waana qowlka jadiidka ee lilimaam shaafici ayaa sidaa qaba walaa yuciidu ma soo celinayo fii qowlihi alqadiim qowlkiisa qadiimka imaamka haddaan qabanno ma soo celinayo maxaa yeelay dee khalalkan iyo dhinaanshahan sahwigu keenay maadaama uu u gudbayba salaadii ma'muumka oo sahwigan imaamka xaggiisa uga yimi waxay leeyihiin waxaa waajiba inuu kabmo kabidda imaamkii uu kabay waa inuu ku kabmaa mar hadduu marka horeba khalalkani isaga unuga yimi maa imaamka imaamkiina saawigiisii uu kabay u sujuudi saawi ula yimi dee siduu khalalku ugu soo gudbay kabkuna waa inuu ugu soo gudbaa ayuu markaa leeyahay oo isagu waxba dambe la iman maayo wain sahaa hadduu sahwiyo yani qofkii sahweyni laba sahwi ow agtara ama wax ka badan ayuu sahwiyey kafaw liljamiici dhammaan waxa ugu filan sajdataani laba sujuudood wain sahaa hadduu sahwiyo khalfalimaami imaamka dabadii lam yasjud ma sujuudaya imaamha ka xambaaraya wain saha imaamuhu imaamkiisu hadduu sahwiyana taabacahu fi sujuudi buu ku raacayaa ee fain tarakana imaamu imaamku hadduu ka tago sajadalmaamuumu maamuumka ayaa sujuudaya wain sabaqahu limaamu imaamku hadduu biragcati kana horeeyo oo fa sajada macahu imaamkii uu la sujuudo la jirkiisa marka uu imaamku salaadiisii dhammeeyey acaada maamuumkii waa soo celinaya fii aakhiri salaatihi isla salaadiisa aakhirkeeda iyo markuu ragcadda soo tukado ayuu soo celinaya fii qowlihi ljadiid haddaan qowlkiisa jadiidkaa aan qabanno walaa yuciidu soo celin maayo fii qowlihi lqadiim qowlka qadiim haddii aan ku soconno wain taraka imaamuhu fardan hadduu ka tago nawaa wuxuu niyooraya mufaaraqatahu kagoosigiisa walam yutaabicu kuna raaci maayo ee wain taraka hadduu ka tago ficlan masnuunan ficil markaa sunno oo la sunneeyey hadduu ka tago taabacahu waa ku raacaya walam yashtaqil iskuma shuqlin maayo bificlihi ficilkaa sunnaha samayntiisa waxau sheekhu leeyahay hadduu imaamkii ku tukinayay ka tago faral ka mida faralyaalkii salaada waana lagu baraarujiyey oo waa u noqon waayey wuxuu niyey in mufaaraqeeyo inuu ka goosto kuna raaci maayo waxaa markaas uu ka tegey ka tegitaankaa ku raaci maayo oo masalan dee sujuud buu ka tegey sujuuddii labaad ayuu ka tegey dabeetana wuu kacay ama atixiyaad buu isaga fadhiistay waa inaad mufaaraqayo kagoosi intaad niyeyso aad adigu iska soo sujuuddaa waana inaad ku raacin dee atixiyaadkaa u fadhiistay miisaalkaa sujuudda ama kicitaanka aanad ku raacin leannahu hadduu camdi uga tegayna dee salaaddiisiba way burtay oo imaam salaadaad ku xidhaataa ay u jirta ma aha haddii markaa uu jaahil yahayna dee ficilkiisani waa gef oo gefna laguma raaco waxa salaadiisa ka mida ayaa lagu raacaa hadduu shay maxduura oo aan la ogolayn la yimaadana waa la mid oo ragcad shanaad oo kale u kaco ayadana ku raaci maayo ee waa inaad ka goosataa markaa hadduuse imaamku ka tago shay masnuunah ayuu ka tegey waase ataxiyaadkii hore oo kaleu ka tegey ama intuu aayad sujuud la akhriyay baanu sujuudin taabacu maamuumkuna imaamka waa raacaya walam yashtaqil bificlihi shaygaa sunnaha ee uu ka tegey isku mashquulin maayo samayntiisa maxaa yeelay imaamka raacitaankiisu waa waajib looga tegi maayo sunno awgeed haddii uu markaa iska sii wato sunnaha salaaddiisu way buraysaa haddaanu ka goosanin hadduuse ka goostu idhahdo adigu iska atixiyaadso way iska bannaan tahay laakiin isagoo ku xidhan hadduu aad iska sii atixiyaadsado salaaddiisu way buraysaa waxaa markaa asnawi ayaa masaladaa markaa qabtayoo tadkiratu nebiga wuxu uhi wasawaabu jawaasu ityaani lma'muumi bilmasnuuni inuu sullahan la imanayo ayaa sawaaba alladii tarakahu imaamu ka tegay idaa lam yakun fiihi mukhaalafa shadiida haddii aanay mukhaalafo iyo khilaafi darani aanay ku sugnayn ka jalsati listiraaxati jalsatu istiraaxaha oo kale bal ilityaanu bihi mustaxabun bal wuxuu leeyahay laimaantigeedu waa mustaxab sunnahaasuu macnaha wuxuu ku qaydayaa sunna hadduu ku hadho hadhidaasi ay fool xumaanayso atixiyaadka dhex oo kale laakiin sunne hadduu yahay aan ku hadhitaankiisu foolxumo lahayn sida dee jalsatu istiraaxadan oo kale oo markiiba imaamku qumaatibu isaga kacayo waa hengelay laakiin isagu inuu iska yar fadhiisto oo dabeetana ka daba yimaada iyada waaba sunni ayuu leeyahay wain taraka imaamhu fardan hadduu ka taga nawaa wuxuu niyoonaya mufaaraqatahu kagoosigiisa walam yutaabicu kuna raaci maayo ee wain taraka hadduu ka taga ficlan masnuunan ficil la sunneeyey ayuu ka tegay imaamkii taabacahu waa raacaya mamuumkina walam yashtaqil iskuma shuqulin maaye bificlihi samayntiisa isku mashquulin maayee mutaabacada imaamkii raacitaankiisu waa faralo iyada ayuu markaa hormarinaya wa sujuudu saawi saawiga sujuuddiisu sunnatu waa sunne ee fain taraka hadduu ka tago jaaza waa bannaan yahay wa maxaluhu meeshiisuna waa qabla salaami salaamta ka hor wa qaala waxaa kaluu imaamu shaafici yidhi fii mowdicin aakhara meel kale wuxuu ku yidhi in kaana sahwu ziyaadatan hadduu sahwigu ziyaado yahay fa maxaluhu bacda salaam maxalkiisu waa bacda salaam walawalu ka hore ayaana asaxu ama wahuwa alasaxu isaga ayaa markaa ka asaxa fain lam yasjud haddaanu sujuudin xataa sallama ilaa u salaama naqsaday walam yatul ilfaslu fasligiyo kala saarkiina aanu dheeraanin sajada waa sujuudayaa ee wain daala hadduu dheeraado fa fiihi qowlaani baa ku sugan asaxuma annahu laa yasjudu ma sujuudayo weeye waxau sheekhu leeyahay sujuudu sahwiga asal baas xukunkiisu waa sunne maxaa yeelay dee wuxuu naayib ka yahayuu meeshiisa galaa shay sunno ah shay farala meeshiisa ma galo dee bedelkuna wuxuu yeeshaa ka uu bedelka u yahay xukunkiisa ayuu yeeshaa ama waa ka fududaadaaba markaasi sujuudu tilaawaha oo kale waxay leeyihin waa sujuud markaa usugun falkii sugnaaday wax salaada yimi dhexdeeda markaa masnuun inuu noqdo ayaa markaa waajib noqotay sida sujuudu tilaawaha oo kale haddii marka aynu idhi waa sunne fain taraka jaaza haddii uu ka tago waa iska bannaan tahay maxaa yeele shaygu mar haddii la idhaha waa sunne waa laga tegi karaa oo iyada wax dhiban wixii waajiba unbaan laga tegi karayne mar haddii la idhaha waa sunne waa laga tegi karaa waayo maxalkiisa iyo meeshiisuna waa halkee wuxuu yidhi wa ficluhu qabla salaam wa maxaluhu qabla salaam maxalka iyo meeshiisuna waa salaamo naqsiga ka hor markuu qofku atixiyaadsado nebigana ku salliyo kadib intaa kadib ee aanu weli salaamo naqsanin ayuu sujuudayaa kadib ayuu salaamo naqsanayaa waa sida xadiid badanay ku soo aroortay sida xadiidka bukhaari iyo muslim iyo imaamu maaligi ay warinayaan abu hurayra idaa sallaa axadukum midkiin markuu tukadu garan waayo intuu tukado inuu ziyaadiya ma nuqsaamiyo falyasjud sajdatiyo sahwi wahuwa jaarisun uma yusallimu kadibna waa salaamo naqsanaya imaamka imaamu shaafici ayaa wuxuu fii mowdicin aakhare ku yidhi meel kale oo yacni qadiima iminka qowlkaa hore waa jadiid qowlka qadiimna wuxuu yahay inuu door qaadanayo oo labadii aamarinba waa soo arooreen salaantana waa ka horraysiin karaa waana ka dambaysiin karaa xanaabiladoo kale ayaa saa qabtaa qowl kale oo waxaa jira isagana qadiimka uu ku yidhi meel kale haddii sahwiga uu siyaado yahay oo waxaanu u sujuudayaa ay s- tahay ziyaado iyo kororhsibow la yimi fa maxaluhu bacda salaam maxalkiisu waa intuu salaam qasiday kadib leannu qisadiidu lyadayn sajada bacda salaam oo sababtiisaa ziyaado ahaydoo dee hadal iyo socodiyo buu la yimi markii uu ka tegay atixiyaadka horena qabla salaam ayuu markaa sujuuday si ibnubaxayn xadiidkiisii u ahaa kaasina nuqsaan bay ahayd marka inay iskhilaafsan tahay ayay markaa taasina tusinaysaa waana si ay madaahibta qaarkood ay qabaan ayuunbaa markaa imaamkana aqwaashiisii ay kala noqotay inta badanna qowlka qadiimka ee imaamku waxa weeyaan had iyo goraale madhabka imaamu maalik ayuu raacsan yahay ama waafaqsan yahay walawal asaxu buu ihi ka hore ayaana markaas asaxa oo waxa ay leeyihiin markaa fii qisati dulyadayn bacda salaam ayuu markaa qisadaa markaa aynu ku soo sheegnay qisatu dulyadayn bacda salaam markaas ahayd sahwiga lafdiisa ayuu ilaaway markaasuu xasuustay bayna intuu salaamaqsaday kadib dabeetana wuu la yimi markaa qowlkaasay ayagu tasiixinayaan oo ay xoojinayaan inuu markaa yahay bacda salaamka ee waxaa le qabla salaam haddaba haddaanu qofku sujuudin ilaa uu iska salaamo naqsaday fasalkiina aanu dheeraanin iyo kala saarkii sajada waa sujuudaya masalan intuu iska salaamo naqsaday ayaa isla markiiba uu haddaba sujuudsaawgii la yimi oo haddaba dib ayuu salaam naqsaday mar haddii aan xilli dheer islaam naqsiga ee sujuudan aan u dhexaynin iyadoo waa sujuudayaa wa intaana hadduuse fasalku dheeraado oo masalan muddo kadib markuu iska fadhiyay uu iska wardiyay uu iska sheekaystay ayuu doonay markaa inuu sujuud sawgii la yimaado laba qowl baa ku sugan buu leeya asaxuba annahu laa yasjud inaanu sudaynin liannahu jubraanu lisalaa sujuudi maayo waa kab salaada ah wixii axkaamta salaada ahina dee lama sameeyo intii markaa wakhti dheere ay ka soo wareegeen ee tadaawulu zamaan uu yimid dabadeed sujuudu sawguna waa kasii awlaysan yahay bay yidhahdeen oo waxaan bannaanayn afcaasha salaada in fasli tawiili soo kala dhex galo ma bannaano markaa jubraankiina in markaa la dibdhigo qowlka labaad ee kaa muqaabilka waxa weeye waana qowlka qadiimka annahu yasjudu waa sujuudayaa maxaa yeele waa jubraan iyo kabid naqsi markaa cibaado ku yimi tuulu zamaan iyo wakhti dheeri ma raadaynayo ayuu markaa isagu ku cilaynayaa asnawi ayaa markaa iyo imaamu nawowi tasxiixa iyo tadkiratu nabiha labadooduba masaladaa markaa waa qabteen waxa lehe wal asaxu ana man calayhi sujuudu sahwin idaa sallama caamidan qabla sujuudi laa yasjudu iminka halka wuxuuna yidhi haddaanu sujuudinuun wuxuu u sujuudi waa inay sahwi ahayd iyo inay camdi ahayd inaguma kala saarin markaa imaamu nawowi tasxiixa iyo asnawiba tadkiradiisa waxay leeyihiin asax waxa weeye ana man calayhi sujuudu sahwi qowga sujuudu sahwi lagu leeyahay idaa sallama caamidan hadduu salaam naqsay isagoon u bareeraya qabla sujuudi sujuudda ka hor laa yasjudu ma sujuudayo mar hadduu bareerayo markaa sidaa kaga tegey wa sujuudu sahwi sunnatu weeye ee fain taraka hadduu ka taga jaaza waa bannaan yahay wa maxaluhu meeshiisuna waa qabla salaami salaam naqsiga ka hor wa qaala imaamku fii mawdicin aakhare meel kale wuxuu ku yidhi in kaana sahwi ziyaadatan hadduu yahay fa maxalu meesha bacda salaami weeye hadduu markaa nuqsaan yahayna waa qabla salaam walawalu koorana asaxu asaxa fain lam yasjud haddii aanu sujuudin in kaana yasjudu halkaa uu markaa idin leeyahay ayadu markaa taasi waa qalad waa kaa isagu waa bayna qowsayka geliyey wain lam yasjud haddii aanu sujuudin xataa sallama ilaa uu salaam naqsaday oo walam yatul ilfaslu fasalkii iyo kala saarkiina aanu dheeraanin sajada waa sujuudayaa ee wain taala hadduu fasligaa iyo kala saarkaasi dheeraado laakiin fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan oo asaxumaa labadaa qowlkooda asaxay waxa weeye annahu laa yasjudu inaanu sujuudaynin muqaabilkiisuna waa sujuudayaa buu leeyahay baabu saacaati alatii nuhiya can isalaati fiiha waxa u baabiyey saacadaha iyo xilliyada la nahiyey salaaddii sunnaha ahayd in la tukado dhexdeeda wa hiya iyaduna khamsu awqaatin waa shan wakti cinda tuluuci shamsi marka ay cadceeddu soo baxayso xataa tartafica ilaa ay kor noqoto qayda rumxin waran qadarkii wa cinda alistiwaa'i marka ay samada bartageeda ku ekaato xataa tazuulay intay ka suulaysa ka ilanayso wa cinda alistidraari marka ay booran noqoto cadceeddu ay sii dhacayso xataa taqruba ilaa ay ka dhacayso wa bacda salaati subxi salaada subax dabadii iyo wa bacda salaati alcasri salaada casar dabadeed waxau sheekhu leeyahay saacadaha la nahiyey salaada sida nusaqa qaarkoodna ay xaaraanta tahay bay yidhaahdaan in la tukadaa waa shan wakti waa marka ay cadceeddu soo baxayso ilaa ay waran qadarkii ka kor noqonayso qayda rumxin waa qadar rumxin isheenna aragtideeda ilaa israa ilaa waran ayay kor u kacday marka ay bartanka samada ay ku eg tahay cadceeddu ayadana waa mid ilaa ay suulayso iilanayso xaggan weecanayso marka ay cadceeddu sii booroobayso ee ay sii casaanayso ilaa intay ka dhacaysana ayadana waa wakti salaada subaxdeed iyo salaada casar iyaduna waa laba wakti halkaasina saddexda hore waxa u asalaa xadiidka saxiixa ah ee imaamu muslim iyo abu daawuud adayaalasi iyo imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nisaa'i ay warinayaan iyo rag badan oo kale wuxuu leeyahay cuqbata bnu caamir saddex saacadood rasuulku wuxuu naga nahyin jiray inaan tukano ama kuwa yaga dhintay aan aasno xiina tadlucu shamsu baaziqa xataa tartafic markay cadceeddu soo baxayso iyadoo soo bixin laa intay ka kor noqonayso qaa'imu dahiira xilliga dahirada iyo markaa kii istaagayay marka uu istaago ee awrkii fadhiyay markaas dee uu saba fadhiiso kuleyl awgeed xataa tamiila shamsu intay cadceeddu ka iilanayso ee ay macnaha bartanka ay cadceeddu istaagaysa wey wa xiina tadayafu shamsu lilqurub iyo markay u ilaabta xadhicidda iyadana xilligaana wuu noo diidi jiray saddexdaa saacadood saddexdan weliba wakhtigay ku tacalluqdaa karaahiyadan ama xaaraannimadan wakhtigaasay ku tacalluqdaa labada kale waynu arki doonaa ayaga ficil bay ku tacalluqdaayo ayaga dib baynu ka xusi doonaa waxa kale oo isagana xadiid imaamu shaafici fii musnadihi uu ku warinayo iyo imaamu maalik iyo rag badan baa warinaya intiisa hore ay saxiix tahay ina shamsa tatlacu wa macaha qarnu shaytaan ceed way soo baxaysooo gees shaydaan la socda halkaasuu markaa isaguna geeska soo taaga marka ay soo baxayso markay kor noqotaa buu faaruqayaa faida stawad markay halgaabarda ku ekaatana qaaranaha haddana waa la xidhiiya geeskii ayuu kaag taaganaya faida saalad markay ilatana waa ka faaruqaya markay quruubka u dhawaatiyo dhicitaankana waa la xidhiiraya markay dhacdo ayuu faaruqaya xadiidka markaa intiisa hore ina shan tadluba maca qarnu shaytaan faida irtafacad faaraqaha faida stawad intaa dambe umaan saxiixayn ba laakiin inta hore xadiidka waa saxiix waxaana wakhtiyaalkan oo dhan wada oofsaday xadiid imaam muslim uu warinayo horta labada wakti ee kale hadhayna waa salaada subax iyo salaada casar dabadeed oo xadiid imaamulbukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu wuxu uhi laa salaata bacda subx xataa tartafica shams salaadi ma jirto subax dabadi ilaa inta ay kor noqonayso cadceedu walaa salaata bacda alcasri casr dabadina salaadi ma jirto xataa taqruba shamsu ilaa inta cadceedu ka dhacayso haddaba labadan waxaynu nidhi waxay ku xidhan yahay ayaga karaahada ficil iyo samayn saddexdii hore wakti bay ku xidhnayd iyo xilli iminka salaada casar haddii aad wakhtigeeda ugu horreeyo tukato markaasunbaana dabadeed sunno ka dambaysiinaynin mutlaqa laakiin haddaad masalan shanta galabnimo oo kale salaaddii casar aad tukanayso inta aana tukanin waad ka horraysiin kartaa sunnaheedii ee markaad samayso un ficil bay ku tacalluqdahayoo inbay karaahadani imanaysaa salaada subaxna saasi leeg weeye waa marka aad salaada subax tukato dabadeedun laakiin haddii aad sooba toosta dee cadahadi oo markaa hadda soo baxaysa way kuu bannaantay intaad sunnihi horaysiiso inaad dabeetana salaaddii aad tukato shanta waqtibana xadiid waxaa kulminayaa imaamu muslim uu leeyahay camar binu cabsa laga warinayo waxaan ku uhi ya rasul akhbirnii can isalaa markaasuu yihi salaada subax tuko markaa ka gaabso salaada inta cadadu soo baxaysae ka kor noqonayso maxaa yeelay shaydaan labadiisa gees ayay malaa ka soo baxdayoo shaydaanka ayaa xilligaa markaa isaguna isku beega waxiina yidhi yasjudu laha alkufaar xilligaasaanay markaa gaaladu u sujuudaano wixii markaa sujuudaya inay saa u dhacayso iska dhigaya kadib tuko maxaa yeele salaadu waa maxduura mashhuuda mid la soo xaadiriyo dee dadka cibaadsanaya soo xaadiri malaa'igta ayaana mara ka noqon xataa yastaqila dillu birumxi ilaa uu dee ku baaba'ayo ku kor noqonayo harku warankiisaa loo taagay ilaa uu ku baaba'ayo uma qsil can isalaa ka gaabso fa ina xiinadin tusjaru jahannam xilligaa jahannamo ayaa la huriyaa faida aqbala alfayu markuu fayga iyo hargalabeedkaa soo dhacay cadaaadu ilato fasalli iska tukan markaa faina salaata mashhuudatun maxduura salaaddu waa mid yani malag laga noqono malaigta maraka noqono lasoo xaadirayo dadka cibaadaysanayaan utaaciya ay soo xaadirayaane xataa tusalli alcasr ilaa ad casri ka tukanayso uma aqsul cani salaati ka gaabso xataa taqruba shamsu inta cadaadu ka dhacayso fa inaha taqrubu bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa gees dhexooda ayay ka dhacdaay waxaynaydin yasjudu laha alkufaar xilligaasaanay markaa gaaladu ay u sujuudaan qowl kale ayaa jira oo xataa yacni mar hadduu waaguba dilaaco salaaddaa markaa sunnaha fajarka mooye mid kale inaan markaa la tukanaynin ayaa jira si xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo ay warinayaan taaraquti iyo bayhaqiyo oo sanadkiisu ay saxiix yahay laa salaata bacda alfajri ilaa sajdatayni mar hadduu waagu dilaaco labadaa ragcadood ee sunnaha fajarka ayuunbaa la tukan karaa ayuu xadiidkaasi leeyahy wa hiya iyadu saacaadkeeda naye salaadu khamsatu awqaatin waa shan waqti cinda tuluuci shamsi markay cadadu soo baxaysa xataa tartafica ilaa ay ku noqoto qayda rumxi waran qadarkii wa cinda alistiwaa'i markay samada ku ekaato ay bartankiisa taagantay xataa tasuula intay ka suulayso wa cinda alisfiraari marka ay boorowde ay markaa sii dhacayso xataa taqruba ilaa ay ka dhacayso wa bacda salaati subxi wa bacda salaati alcasri waa shantaa waqti walaa yukrahu fiiha haddaba wakhtiyadan lama karaahiyaysto maa lahaa sababun salaadii sabab leh ka salaati ljanaasati iyo wa sujuudu tilaawati iyo wa qadaa'i lfaa'itati tii faa'itada ahayd qallaheediiba weeyaani walaa yukrahu shay-una lama karaahiyso min asalawaati kamida fi hadihi saacaati saacaadkan bimaka maka dhexda walaa cinda lisiwaa'i yowma aljumuca maalinta jumcadana xilligaa isiwaha iyana lama karaahiyaysto haddaba sheekhu wuxuu inoo sheegayaa halkan hortu salaada la karaahiyaystay ee karaahatu taxriim iyo karaahatu tanziil labadaba sheegay laakiin karaahatu taxriim ayay markaas u badan yihiin waxa weeye waa salaada sunnaha in sabab ka horreeyey iyo mid la soo xidhiidhay middaba aan lahayn salaatun laa sababa lahaa mutaqadimun walaa muqaarinun bay yidhahdaan sabab ka horreeyeyna male sabab hadda la soo xidhiidhayna male oo salaadaha sababka ka horreeyeyna waxaa ka mid a dee salaad kaa tagtood qallaynaysa oo kale sababisa sunnaad qallaynaysa oo kale salaadaha la socday janaasadaa ka mida dayaxmadoobaadka ayaa ka mida yani cadceedmadoobaadka oo kale ayaa ka mida markaasaa daraaddeed baa wuxuu leeyahy walaa yugrahu fiiha maa lahaa sababun salaadda ayada sababeed lama karaahiyeyso waa ka salaatiljanaasa oo kale waxaanay daliishadeen xadiid marka ay warinayaan imaamu axmed iyobaa warinaya tirmidiyo ibnu maaja iyobaa warinaya xaakim iyo bayhaqi iyo xadiidka sanadkiisa inkastoo la daciifiyey waxa uu ahaa yaa caliyu alaaun laa tu'akhirha ama laa tu'akhirha saddex hadibligin salaada haddii markaas ay gaadho oo la aadaamo janaasadu hadday xaadirto walayimu idaa wujihad lahaa kufa iyo ruux dumar ah oo cid markaa kufa u qalantay heshay ayadaa guurkeeda lama dibdhigo waayo mar hadday labada qof markay soonayaan oo la dibdhigo macsiya inay ka dhex dhacdo ayaa la arkaa marka janaasada mar haddii la keeno xilligay doonto haatee inaan la dibdhigaynin ayuu nebigu sheegay ibnu mudirna waxaa usoo naqlinaya ijmaac in salaada subax iyo salaada casar dabadeed yacni lagu tukan karo janaasada fanaqiisu baaqiya alawqati calayhima labada waqti ubaa intii kalena looga qiyaasanaya sujuuda tilaawaduna ayaduna waa la mido qofku waa iska sujuudayaa liannao dibdhig la dibdhigaa iyadu waa ku tegaysaa markaa salaatuljanaasaa iyada ayaa ka awlaysan waxaa kaloo ka mid a qadaa lfaita sunnihii tegey ama faral iyo sunno midkay doonto oo ha ahaatee ayana qallaheeda ayaa iyaduna la mid ahoo aan xilliga xaaraan ahayn waayo xadiidka ay abu daawuud iyo warinayaan tirmidi iyo ibnu maaja iyo ibnu khusayma ayaa warinaya sanadkiisuna waa saxiix nebigu wuxu arkay nin laba ragacoo subax dabadii tukanaya markaasuu ui waa maxay la qays baa odhan jiray yaa qaysu waxaa labada ragcadood markaasuu ui waa labadii ragcadood ee fajarka oo aanan tukan nebigu waa aamusayo kuma diidin markaa labadii ka horreeyey subaxa oonan tukanin baan hadda tukanayaa buuhi man naama can salaati aw nasiha falyusaliha idaa dakaraha waxaanuu nebigu yihi qofka salaad ilaawaa ee ka seexda ama ilaawaa ha tukadon goorta xasuusto waxa kale oo iyadana xadiidkii saxiixa ahaa ee bukhaari iyo muslim ay warinayeen wuxuu nebigu yidhi waxaa ii yimi qolo reer cabdiqaysa markaasay labadii ragcadood duhriga ka dambeeyey ayay iga mashquuliyeen dabeetana casar dabadii ayuu labadii ragcadood soo qalleeyey markii la weydiiyeyna sidaasuu sheegay in labadii ragcadood ee casar duhriga ka dambeeyey laga mashquuliyey oo markaa qalle ay ahaayeen haddaba wuxuuna yidhi shay salaadahan sunnayaasha ka mida lama karaahiyeyso saacadahan iyo xilligan marka mako la joogo oo ayadaa xaramka maka marka la joogo xilli alyaal iyo xilligii la doonaa la tukanayaa taana waxay u daliishadeen xadiid abu daawuud iyo nisaa-i iyo ibnu maaja ay warinayaan oo sanadkiisuna saxiix yahay waxaa laga warinaya jubayr ibnu mucim wuxuu leeyahay nebigu wuxuu uhi yaa bani cabdimunaaf reer bani cabdimunaafow laa tamnacuu axadan qof ha u diidina yatuufu bi hada albeyti beytkan dawaafaya wayusallii tukanaya aya saacatin shaaa saacad alliyaaliyo saacadduda min leylin aw nahaar habeen iyo maalin saacad alliyaaliyo saacadduu doono qofay ku tukanaya ha u diidina aya saacatin shaaa buri saacad alliyo saacaddu doono ayuuna yani waa dee adawaatulcumuumka ayay ka mid ahay waxaa kaloo xadiid daaraquni markaa isaga uu warinayo inkastoo markaa la daciifiyey isaguna uu tilmaamaya laa salaata bacda alcasri xata taqruba shams walaa salaata bacda subx xata tluca shams ilaa bimakka maka yacni dhexdeeda mooyaane imaam shaafici iyo rag fara badan ayaa wariyey laakiin waa la daciifiyey sanadkiisa haddaba halkaa isagu wuxuu ina yidhi maka un makina dee waa magaalada un inkastoo de iminka iskaba korodho iska balaalatay sidaa daraaddeed ayaa markaas asnawi isagu imaamu nawowi markaa ma qabanin tasixiisa kuu qaban laakiin nawowi ay isnawi baa halkaa tadkiratu nebiya ku qabtayoo wuxuu yihi wastidnaau jamiici lxarami laa makkata faqad min karaahati naafilati fi lawqaati lmakruuha wuxuu leeyahy waxa la soo reebayo waa xaramka oo dhan ee maka oo keliya maaha yani waxaa laga soo reebaya xaramka oo dhan maka oo keliya maaha inay karaahiyo tahay salaada sunnaha awqaaddii la karaahiyaystay maka oo qurhan maaha meesha laga soo reebayahay waa xaramka oo dhan xaramkuna dee xuduud buu leeyahay la yaqaano oo dhinac walba xad go-an oo macruufa ayuu leeyahay markaa intaa xaramka oo dhan ayay marka waayo xataa salaa masaajidda ku yaalla waxaa lagu tilmaamay culimmada in badan ay ku tilmaantay inay markaa boqolkii kun ee salaadood ajrigeeda ay yeelanayso waxaa kaluu ka soo rabaya walaa cinda lisiwaa'i yowma aljumuca maalinta jumcada marka ay siwaha iyo halkaa bartanka ay joogtana ayana salaadu karaaha ma aha sunnaha ayda iska mutlaq ahay mar hadday maalin jumcaa tahay taana xadiid abu daawuud uu warinayo inkastoo sanadkiisa la daciifiyey annahu nahaa can salaati niswa naari xataa tazuula shamsu ilaa yowma aljumuca maalinta jumcada mooyaane riwaayadka qaarna waxay tilmaamayeen inuu nacay dee jahannamo ayaa la huriyaa xilliga maalinta jumcadana lama huriyo xilliga sidaa daraaddeed ayaa markaa iyada looga soo reebay karaahadana waa karaahatu taxriim culimada qaarna waa karaahatu tanziih ayay yidhaahdeen haddii markaa na waa karaahatu taxriim dee salaaddii markaa maba guntamayso maba xidhmayso waayo nahyigan ayaa markaa nafsu salaa u noqonayo fasaad ayuu keenayaa waxa uu sheekhu yidhi walaa yukrahu fiiha awqaadan laba kalaysa maa lahaa sababun salaadii sabab u sugnaaday ka salaati ljanaasati waaba salaaddii janaasada wa sujuudu tilaawati sujuudi akhrinta wa qadaa'i lfaa'itati iyo tii tagtay qallaheeda sunniya falan midkeed doontoba ha ahaatee walaa yukrahu shayun lama kalaysa min asalawaati ka mida fi hadihi saacaati saacooyinkan bimakkata maka dhexdeeda walaa cinda listiwaa'i istiwaagtiisa lama kalaysa yowma aljumcati maalinta jumcada ayana baabu salaati ljamaacati salaada jamaacada lagu tukado iyo in la isku jamaacsado salaada ayuu u baab yahay waxaa asala salaada jamaacada ijmaaca ka hore aayadda qur-aanka ee ilaahay leeya waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaa faltaqum taa'ifatu minhum macak iyadoo dagaalkii lagu jiro khowf iyo colaad darani ay jirto ayaa ilaahay wuxuu leeyahy nebi maxamedow markaad dhexooda joogtay salaaddii aad u aqiimto kooxi markaa haysla kaa taagto kooxina cadowga hays hor taagto markaa xilligee dagaalka qowda la ysku hayo gaalo layshayo mar haddii salaaddii jamaacada la dhaafi waayey oo sidaa la ysu qaybinayo dee xaalat lamnina waa kasii awlaysan tahay ee sunnaha nebigana waxyaalo badan baynu ku arki doonaa nebiguna intuu ku nagaa maka saddexiyo tobankii jamaaco ma tukan jiri maxaa yeelay dee maquuriin kala tagsan ayay ahaayeen markii ay madiina u hijroodeen ayaa nebigu jamaacada u ogay oo daa'imayna waljamaacatu jamaacadu sunnatun waa sunna fi salawaati alkhamsi salaadaha shanta ah waa sunni waqiila wacalay hiya fardu kifaayatin waa fardulkifaayana waa layidhi fain itafaqa hadday isku waafaqaan ahlu beledin beled ahalkii calaa tarkiha ka tegitaankeeda quutiluu waa lala dirirayaa wa aqalu ljamaacatina inaani baa ugu yar walaa tasixu ljamaacatu jamaacana ma ansaxayso xataa yanwiya lma'muumu ilaa ma'muumku niyeeyo alitimaama kudagasho iyo ku xidhasho waxau sheekhu leeyahay salaada jamaacadu waa sunne salaadaha shanta ah in la ysku jamaacsadaa waa sunne waxaan jumco ahayn waayo nebiga ayaa daa'imay waxaana nebigu sala allahu alayh wasalam iyo xadiidka saxiixa ee imaam muslim iyo bukhaari iyo ay warinayaan wuxuu yihi salaatuljamaa salaatu rajuli fi ljamaaca salaada uu ninku jamaaco ku jiro taziidu calaa salaatihi fii beytihi wa salaatihi fii suuqih salaada uu jamaaco ku tukadaa waxay dheertay salaada uu gurigiisa iyo salaada uu suuqiisa ku tukado bidcan wa cishriina darajo dhowr iyo labaatan darajo xadiidka kale bukhaari iyo muslim warinayaan ibnu cumar rasuulku wuxu uhi salaatu ljamaacati afdalu waxay ka fadlibantahay min salaati alfardi bisabcin wa cishriina daraja toddoba iyo labaatan darajo ayay dheer tahay marka intaasay ka fadlibaantay dheer tahay waxayna tusinaysaa salaaddii kelidee uu ninku ama gurigiisa ku tukaday ama uu suuqiisa ku tukaday iyada lafdeedu inay fadli leedahay laakiin ta jamaacada lagu tukaday unbaa ka fadli badan ee iyada lafdeedii ma fadli la'a ayay ka dhigan tahay hamsa wa cishriin iyo sabcan wa cishriinna waa soo aroortay markaana waxaa dhici karta inuu nebigu markii hore tirada yar sheegay markii damaanta weyn sheegay ee badan qiila wuxuu leeyahy hiya fardu kifaayatin iyo fardun cala alkifaaya qola waxay leeyn waa fardulkifaayaba oo aayaddii ayaa dee amraysay xaala alkhawf in la ysku jamacsado xaalul amnigana dee waa ka sii awlisay walamru lilwujuub waxaana deliishtay xadiid abu daawuud iyo nisaa'iyu ay warinayaan sanadkiisuna xasan yahay nebigu wuxu uhi abaadar baa wuxuu leeyahy rasuulkaan maqloole maa min alaaa ma jiraan saddex fii qarya walaa badwin meel tuula ama baadiyaa joogo laa tuqaamu fiihim asalaa aan salaada laga ogaynin iyo jamaacadii ilaa qad istaxwada calayhim shaytaan qoladaa shaydaan baa ka qaalib noqday oo ka waageertay facalayka biljamaaca fainamaa yakulu dibu alqaasiya jamaacada laasim yaygu wuxuu cunaa neefka goolinjoogga ayuu adhiga ka cunaaya xadiid kale oo isagana saxiixa ayaa isaguna tilmaamayey abu hurayra laga wariyay inuu yidhi waxaan ku hamiyey inaan dad faro inay iisoo uriyaan xaabo deeta qolyo aan tago ku tukanaya guryahooda ayagoon cidladahaynoo guryaha aan ku soo gubo ayaan markaa ku hamiyey baa nebigu sala allahu alay slam leeyay markaa dee waxaa heerkaa gaarsiinayaana dee waxay noqonaysaa unbay yidhaahdeen shay markaa fara lahoo laga tegey hadday haddaba isku waafaqaan qolo beled degeni inay iskaga tagaan cudurdaar la'aan nin walowba waxay leedahay tuuladaa gaarkaaga isaga tuko waxba jamacaan isugu iman mayna nin walowba qoorteed markaa hareesho un iska tuko qutulu waa lala diriraya waa in la soo qabqabtaa waa in la xidhaa waa in dagaal lagu qaadaa maxaa yeelay shaygu mar hadduu fardulkifaaye yahay oo ciddii laga doonayay ay markaa caddisho waa lagula dagaalamaya waa dambaabin imaamka iyo naa'ibkiisa ayaa la diriraya axad iyo afraadu ayagoo awooddaa male laakiin imaamka muslimiinta ayaa kula diriraya oo isaga ayaa laga rabaa inuu dadka markaa jamac iyo jamaacadaba inuu u ilaaliyo isaga ayaa laga rabaa jamaacada haddaba inteeba ugu yar jamaacada waxa ugu yar ay sunnuhu ku xasilaysa haddii la yidhaha waa sunne haddayna waa fardulkifaayana faralkii uu ku dhacaya isnaani waa laba waa imaam iyo ma'muum xadiid ibnu maaja warinaya oo sanadkiisa la daciifiyey ayaa wuxuu nebigu yihi alisnaani fama fawqahum waa jamaaca laba iyo wixii ka sii sareeya waa jamaaco waxaa kaloo xadiid isagana imaam axmed iyo abu daawuud iyo ay warinayaan tirmidi iyo abi musa alashcari baa laga wariyay nin baa yimi isagoo rasuulkii tigasu ayukum yatajiru calaa haada waarkaakeebaa ku ganacsanaya macnaha ninka ayaa la tukanaya waxoogay ganacsiga halkaa iyo ajiriga ka faa'iidaysanaya faqaama rajulu fasallaa maca nin baa dabeetana istaagay ninkii ayaa la tukaday iyo waxaa kalooy daliishadaan xadiidkii markaa isagana nimankii muddada la joogay si xadiidkii saxiixayn malik ibnu xuwayris wuxuu leeyahay nebiga ayaa aniga iyo saaxiib ii sugnaaday ayaa lan u nimi markaanu muddo la joognay ee aanu doonnay inaannu ka noqonno ayaa wuxu uhi idaa xadarat isalaatu addina aqiima waliyawamakuma akbarkuma kiina weyne imaam haydiin noqdo marka labadoodii baa imaamiyo ma'muumisu noqonaye mana ansaxaysa salaatu ljamaca xataa yanwiya alma'muumu litimaama ilaa ma'muumku uu niyeeyo hodaayasho iyo kuxulasho imaamkan aydan raacitaankani waa camal niyo ayay u baahan tahay haddii aanu niyaynin oo iska raaco iska dabagalo mar la rukuuco mar la sujuudo oo uu ku xidho salaaddiisii niyo ma'muum u aho oo imaam ka dhigana aanay ku jirin salaaddiisu markaa waa ay buraysaa qofkaa bal hadduu afcaasha ku raaco ila wuxuu salaadiisii ku xidhay uu dabageliyey uu ku joojiyey cidaanay markaa isku xidhnayn idan markaa salaadiisii waa buraysaa haddaan sadeesaad qirada isaga wadaun iswaafaqdaanuun ayadaa waxba kaa noqon mayso hadday iswaafaqun tahay waljamaacatu sunnatu weeye fi salawaati alhamsi salaadaha shanta waqiila waxa le hiya fardun cala lkifaaya weye qulaana fardulcayn baabay ka dhigeen fain itafaqa ahlu baladin hadday calaa tarkiha isku waafaqaan qutibu waa lala dirin waqalu ljamaacatina inaani waa laba walaa tasixu ljamaacatu jamaacadu ma ansaxayso xataa yanwiya lma'muumu oo ilaa u niyeeyo alitimaama kudayasho iyo kuxidhasho ilaa u niyeeyo wa ficluhaa salaada jamaacada samaynteeda fii ma masaajid iyo meeshii kasura fiihi ljamcu wa ficluhaa ku samaynteeda fii maa meeshii kasura fiihi ljamcu jamc uu ku batee min almasaajidi masaajidda ayaa afdalu fadli badan ee fain kaana fii jiwaarihi haddii jaarkiisa masjidunu yahay laysa fiihi jamaaca jamaaca aanay ku sugnayn kaana ficluhaa samaynteeda fii masjid jiwaari uu ku sameeyo ayaa afdalu fadli badan wain kaana lilmasjidi imaamu raatibun hadduu imaam joogtaa leeyahay kuriha ligayrihi iqaamatu ljamaacati fiihi jamaaca inay ku ogaan waa la kala hayeystaa halkaa labadaa masalo ee inay sunno tahay iyo inay fardul kifaayo tahay sheekhu khilaafka aynooma kala rajixin laakiin imaamu nawowi baa tasxiixiisa iyo tadkirada asnawi labadooduba ala saxu ana aljamaacata fardu kifaaya waxay dhaheen waa fardulkifaaya welibana waxay raaciyeen wa sawaabu cadami wujuubiha asnawi baa raacinaya inaanay waajibayn salaada maqdiyada iyo dumarka iyo addoommada laakiin qofka musaafirka iyo ka muqiimka mid walba markaa jamaacadii waa laga rabaa haddaba wuxuu sheekhu leeyahay inaad ku tukato meeliba meeshay masjidba masjidku ka jamaca badan yahay ayaa ka fadli badan kii uu jamciisu yaraa maxaa yeelay xadiid xasana oo u warinayo imaamu axmed iyo daarami iyo abu daawuud iyo baa warinaya waxaa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi salaatu rajuli waina salaata rajuli ninka salaadiisa maca rajuli ula tukada asgaa waxay ka fadli iyo qiimo badan tahay min salaatii waxda salaadu kelidii tukado wa salaatu maca rajulayni salaada laba nin la tukada asgaa waxay ka tasgiya iyo fadli badan tahay min salaatii maca rajul tu nin la tukaday wamaa kasura fa huwa axabu ila llahi caza wajal midba midii jamaciisuu badan yahay baa ilahay xaggiisana laga sii jecel yahay waxau laakiin leeyahay uu ka soo reebayaa sidii kutubtii kale cumdahii baynu arkayna uu ka soo reebayey haddii qofka jaarkiisa masjid uu yahay masjidkaana aan jamaaco laga oogin haddii aad adigu togdo wadaadkii xaafaddaa tahay oo dadkii waa ku soo eeganayaayoo masaajidkii waa camirmaya oo jamaacadii waa laga oogayaa waa sadad yar yahay kaana ficluha fii masjid jiwaari afdalu inaad masjidkaa jaarka ee aad camirayso ee jamaciisa adiga kugu xidhan yahay ayaa kaaga fadli badan masaajid jamaciisu badan yahay maxaa yeele dee masjidkan jaarka ayaad camiraysaa jamaaco ayaad markaas ku noolaynaysaa saa daraaddeed ayuu markaas kani uga fadli badan yahay waxa kaloo weliba isagu intaasunbu inoo soo reebaye asnawi waxa kaluu sii qabanaya waa sin cumdihi iyo kutubtii kale baynu ku arkayne waistixbaabu ficliha fi ljamci alqaliil waxa kaloo sunna ah in jamaca yar aad ku tukato إida kaana imaamu ljamci اlkaiiri mubtadican haddii uu markaa mubtadic yahay ama waa wax xanafiba yahay bay leeyihiin ma markaas waxyaalaha qaarkood aanay isku waafaqsanayn yani adigu waxyaalaha arkaantii qaarkood ama mubtilaadkii iyo waxyaalihi salaada baweysada burinayay aan la isku waafaqsanayn waxaa kaloo sheekhu leeyahay haddii masaajidku uu leeyahay imaam raatiba oo joogtaa buu leeyahay kuriha ligayrihi iqaamatu ljamaacati fii waxaa loo karaahiyaystaa cid kale inay jamaacadii ka ogto idan la'aan idan la'aan yacni imaam raatiba baa jira oo masaajidkii tukiya inuu markaa kii soo galaba yidhahda yaa qiimo dabeetana u dha isagu ayada markaas lama ogolo maxaa yeelay islaamku wuxuu tixgelinayaa kala dambaynta wuxuu tixgelinayaa markaas wixii markaa dadka qulubtooda wax isu gelinaya ee waxsho iyo markaa kala fogaansho dhalinaya ayaa markaa meesha laga fogaynayaa haddii aan dee markaas laga baqanaynin ama dul isagu idma ama lagama baqanayo dee salaadiiba markaa wakhtigeedii inuu tago iyada waa la tukanaya waxay idhahdaan wakhti baa la sugaay wadaad lama sugo laakiin waa marka aanay arrimahaasi jirin waxaa kaloo markaas isagana asnawi uu qabanayaa halkaa sida maraha kutubtan kale imaamku uu ku caddeeyey weeyaan waa cadabu karaahati iqaamati aljamaca ligayri ilimaam fi lmasjid matruuq masjidku markuu iska maslixafadeed yahay ayaanay karaa ayay karaahiyo tahay ciddii aan imaamka hayn jamaaca inay ku ogto laakiin masjidku masjid waddo ku yaal hadduu yahay meelaha magaalada looga sii baxayo ee masalan waddooyinka ah ama shidaal lagaga shubanayo ama laga qadaynayo ama meelaha dhexe dee mar walba imaamkii ma taagnaanayo jamaaco kastiga gaari kastoisa soo taaga hadduu yidhahdo anigu baa tukinayo cid kale ma horgeli mayso dee si ay kaleed ku imanaysaa markaa qolo waliba imaamkeeda ayay markaa halkaa ku tukinayaan wakada fii gayri haddanu matruuqba ahaynoo masjid markaa allamaraba aanu ahayn lakin in bacuuda makaanu imaami wakiifa fawaatu awal lwaqti haddii imaamka meeshiisii fogaato oo u yidhaahdo dee salaadii oo xilligeedii gaadhay uu yidhaahdo waxaan ka soo socdaa buurta kala jeexan ayaan ka soo socdaa sii suga dee taana la sugi maayo lakin de waxa walam yuqad min fitna haddaan fitna laga cabsanay haddii markaa inta meeshaba dagaal ka dhaco oo meeshaba aan lagu kala dhaqaaqaynin oo uu markaa imaamkii fog yahay dee nin kale iska sii tukin hadduuse wadaadba badraana yahay oo dee aan la kala baxaynin aan iskala sugna baa la odhanaya marka waayo dadka dee intay fitna iyo imtixaan dhex geli lahayd ayaa markaa laga taxadiraya wa ficluhaa salaadii jamaacada samaynteeda ama salaaddii inaad macna ku tukataa fii maa meel kasura fi ljamcu batay oo min almasaajidiya ayaa afdalu fadli badan ee fain kaana fii jiwaarihi masjidun hadduu jaarkiisa masjid yahay laysa fiihi jamaacatun aanay jamaaca ku sugnayn oo hadduu isagu tagana jamacuu ka samaysmayo kaana ficluhaa samaynteeda salaaddii fii masjid jiwaari lagu sameeyo ayaa afdalu fadli badan wain kaana lmasjid imaamu raatibun hadduu imaam joogtaan leeyahay kuriha ligayrihi waxaa loo kalaystay iqaamatu ljamaacati fiihi jamaaca in laga ogo ayaa iyada loo kalahaystaa waman sallaa qofka tukada munfaridan isagoo keliya uma adraka jamaacatan hela jamaaco yusalluuna tukanaya ustuxiba lahu waxaa loo sunneeya an yusalliyaha macahum inuu la tukado ayaa loo sunneeya kelidaa baad iska soo tukatay adigoo ista jamci gaari maysid jamaaco tukanaysa baad u timi inaad la soo celiso ayaa markaa la sunneeya waa xadiidkii tirmidi iyo si uu tilmaamayay imaamu axmed iyo ay warinayeen ee saxiix nisaa-iyo yaziid bnu aswad wuxuu leeyahay rasuulka ayaan la xaday xajat ulwidaac salaad subax ayaan masjid khayrkula tukaday markuu salaadii dhammaystay ee uu ka baxay ayaa laba nin oo aakhira masjidka ku sugan ayuu arkay oon la tukanin markaasuu yihi u yeedha nimankii baa loo yeedha ayagoo kurbanaya markaasuu maxay idin dayna nala tukataan rasuul alla waa soo tukannay oo meelihii aanu deganayn baanu ku soo tukanay markaasuu yihi falaa tabcala in sallaytumaa fii rixalikumaa haddaad meelihiinna ku soo tukataan uma aataytumaa masjida jamaaca masjid jamaaca ah heshaan fasalliyaa macahum fasalliyaa macahum la tukada fainahaa lakumaa naafila salaadaasina sunne ayay idiin noqonaysaaye iskala tukada buuhi tanna riwaayada daawud idaa salla axadikum fii raxli uma adraka alimaam walam yusalli falyusalli macahu fainaha lahu naafila salaadaasi sunne ayay u noqonaysaa haddaba wuxuu inoo sheegay marka uu keliyuun tukado xataa haddii uu jamaaco markaa ku soo tukado yacni inuu soo celin karo ayay markaas tilmaamaan oo aanay markaa ku gaar ahaynuun keli tukasho ee qofkii xataa jamaaco ku soo tug waistixbaabu licaadati fi jamaacatin wain kaana qad sallaa awalan fi jamaaca waa taa yacni aslawi baa markaa masaladaa markaa qabtay oo wuxuu leeyahay soo celintu waa sunna fi jamaaca wain kaana qad sallaa awalan fi jamaaca marka hore jamaacaha baa ku tukadee isagoo imika munfaridin buu ina yidhi waman sallaa munfaridanka isagoo keliya tukada uma adraka jamaacata yusalluuna koox tukanaysa heelaye soo gaara istuxiba lahu waxaa loo sunneeya an yusalliyahaa inuu la tukado macahum iyaga la tukado ayaa la sunneeya wallahu aclam